halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah saddex iyo tobanka bisha febraayo sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jacfar kuukay
ramaan maxamuud waa taariibayaasha ku xihan dalka libiya ku xiran weeyey muddo laba sana dalka suudaan iyo libiya ayaa dhibaatooyin badan ayaan kala kulmay dalkan kaana suudaan aan soo taaribay ayaan soo taaribay haddana waxaa la maraya intaa waxaan ku jiray taariib dalka suudaan ayaan maqaanaa muddo sideed bilood ku xirnaa waxaan kala kulmay adigoo dhibaatooyin badan ayaa suudaan kala kulmay dalka libiya waxaan soo galay labada kun iyo toddobiyo tobankii bishii saddexaad ayaan soo galay waxaan soo galay magaalada kufra kufra markaa magaalada saa usoo galay waxaa iga qabsatay dhibaatooyin badan baa iga qabsatay haddaan nahay dhalinyarada soomaalida mataqaanaa xerooyinkaa soo galay waxaa la isku dayi jiray mataqaanaa subax kasta iyo habeen kasta in la garaaco oona la weydiiyo lacago
qodobada kale aan idhahdee kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah tahriibayaasha soomaalida ah ee liibiya ku sugan oo ka warramayay dhibaatada ay ku sugan yihiin qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a cudurka daacuunka oo laga tallaalaya dadka ku nool degmada xudur waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan walaac laga muujinayo heshiiskii ay muqdisho ku gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kaasoo ahaa amaba ku saabsanaa qaybsiga dakhliga kalluumaysiga ka soo xarooda dhinaca badda waraysi ayaannu idinkaga haynaa jabuuti iyo ololaha doorashada baarlamaaniga ah ayaad sidoo kale warbixin waraysi ku saabsan aad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka aqalka sanadka ee maraykanka ayaa sagaashan iyo toddoba iyo hal cod ku codeeyay shalay oo isniin ahayd in ay bilaabaan doodo deg deg ah oo dib markaasi loogu habeyn loogu sameynayo arrimaha soo galootiga iyadoo ay labada dhinacna ku kala aragti duwan yihiin arrimaha ku aadan soo galootiga ayaa haddana waxay sharci dejiyayaashu filayaan in ay heshiis kama dambays ah ay gaari doonaan maalmo ayay socdaan dooda aragtiyadooda ay ku sharxayaan mudanayaasha waxaana la filayaa in ay xal u keenaan dhallinyarada iyagoo caruura dalkan waalidkood ay keeneen kuwaasoo aan sharci haysan boqolaal ka mid ah dhallinyaradaasi oo haysta sharciga loo yaqaano daaka ayaa lagu soo waramayaa in sharcigooda uu qaarna ay dhaceen qaarna ay soo dhow yihiin wakhtiga ay dhici lahaayeen kongareesku wuxuu haystaa ilaa iyo bisha soo socota ee maarch shanteeda si dhallinyaradan aan loo masaafurin madaxweyne trump ayaa soo jeediyey waddo sharci lagu siinayo dhallinyarada haysta sharciga loo yaqaana daaka taasoo u horseedaya inay helaan muwaadinimada dalkan maraykanka wuxuuse madaxweyne trump ku adkaysanayaa dhismaha derbi laga dhisayo xuduudda mexico iyo maraykanka kala qaybisa
dhibaatada siyaasadeed ee ka ogan dalka koonfur afrika ayaa maalintii isniinta gaartay meeshii ugu sarreysay iyadoo hoggaanka sare ee xisbiga a n c ay kulmeen si ay uga codsadaan madaxweyne jacob zuma in uu iscasilo kadib markii wadahadalladii socday muddada toddobaadka ka badan ay guuldaraysteen laakiin mucaaradka ayaa wacad ku maray intani aanay ahayn dhammaadka muranka siyaasadeed ee dalkaasi iyagoo ku baaqay doorashooyin wakhtigooda laga soo hormariyo oo lagu bedelayo madaxweynaha dalkaasi koonfur afrika jacob zuma isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay in ay u xusul duubayaan in baarlamaanku sida uu qorshaha yahay u qaado codka kalsoonida ah kaasoo noqonaya kii sagaalaad oo noociisa ah oo loo qaado zuuma codadkii hore ayaa ku guuldaraystay in ay xilka ka xayuubiyaan sababtoo ah zuuma waxa uu ku badbaaday taageerada xisbiga talada haya kaasoo hadda uu u muuqdo in uu lumiyey
xaaladda deegaanka owdhegla ayaa lagu soo waramayaa in dadku ay ku sugan yihiin xaalad cabsi ah warkan waxaa nooga soo diray magaalada baydhabo waryaheena mukhtaar maxamed catoosh
jawiga degmada owdheegle ee gobolka shabeellada hoose ayaa ah mid ka duwan sida uu ahaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxayna ku waabariisteen shacabka owdheegle jawi dareen cabsi ay ku dheehan tahay inkastoo wax rabshado ah ama iskahorimaad uusan ka dhicin tan iyo galinkii dambe ee shalay markii ciidamada dowladda soomaaliya ay la wareegeen degmadaasi dhawaqa diyaarado dul wareegaya degmada ayaa habeennimadii xalay la maqlayay waxayna dadka degmadaasi ku dhaqan cabsi ka qabeen in lagu barbar dagaalamo ciidamada dowladda ayaa lagu soo waramayaa in dhowr jiha oo degmadaasi ka mid ah ay fariisimo ka samaysteen si ay u xaqiijiyaan gacan ku-haynta degmada kooxda al-shabaab ayaan la ogeyn inay qorsheynayaan inay kusoo laabtaan degmada oo muddo sanado ah ay maamulayeen hase yeeshee saraakiisha gobolka shabeellada hoose ayaa xaqiijiyey in howlgalka shabeellada hoose ka bilowday uu ahaanayo mid ciidamada aysan dib uga soo laabanaynin deegaanada ay la wareegeen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa dalka liibiya u jooga sidii ay gacan u siin lahaayeen tahriibayaal soomaaliya oo aada ugu dacdaraysan dalkaasi soomaalida liibiya joogta oo kumanaan kun lagu qiyaasay ayaa isugu jira kuwa magafaha dadka loo yaqaana ay haystaan iyo qaar maamulada dalkaasi xabsiyada ugu jira jacfar kuka ayaa warbixin arintaasi ku saabsan noo haya
waxa isi soo taraya qayladhaanta laga keenayo tahriibayaasha soomaalida ah ee lagu haysto dalka liibiya madax ka socota dowladda soomaaliya oo uu ka mid yahay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliya axmed daahir ayaa dalka liibiya kula kulmay qaar ka tirsan soomaali muddo badan la haystay oo fursad ay heleen ooda ku soo jabsaday axmed daahir waxa uu v o a u sheegay in tahriibayaasha liibiya ku sugan ay gaarayaan ilaa lix kun ku dhowaad kalabar waxa ay ku jiraan gacanta magafaha inta soo hartay badankoodna waa ay xiran yihiin
wax caqliga bini'aadamku ogol yahay ma aha waxa aan intii yarayd aan joognay maqalnay ama aan indhaheenna ku aragnay xogta aan hayna waxay tahay ilaa qiyaas lix kun oo soomaali ah inay halkan tahriibkaas u yimaadeen oo saddex kun iyo ka badan ay ku jirto gacmo dad magafeeyaal la yidhaahdo oo dhinaca koonfurta iyo dhinaca bariga u badan noloshooduna geeri iyo iyo nolol mid ay u dhaxayso aan la garan karin ilaa laba kun iyo dheeraadna ay magaalooyinka iyo xabsiyo ku kala jiraan mid ka mid a tahriibayaashii ay madaxdu la kulmeen oo ka sheekeeyey duruufaha ay soo mareen ayaa sheegay in midba kan kale kaadidiisa la waraabin jiray intii ay magafi xerada ugu awdnaayeen haweenkana ay intaasi kufsi u sii dheerayd magacayga waxaa la dhahaa ciise waxaan joogaa liibiya muddo sanad ku dhow sanadkaa waxaa dhibaato badan iyo rafaad badan waa soo marnay rafaadka waxaa ka mid ahaa in jirdil lacago aanan awoodin lagu xukumo tobanaan kun laga qaado aniga marka higta aan ku sugnaa soomaali dhibaatadeeda waxaa ka mid ah in jeelasha dib looga iibsado kuwa jeelasha laga iibsado lacag soddon kuna lagu xukumo weliba dil iyo kursi iyo wax walba dumarka u dheeryihiin hablaha tooda haddaan kaala hadlo hablaha jeelka laga iibsaday shan qof ay ahaayeen shantaa qof hablahana meel bay ku xirnaayeen inamaduna meel kaadida hablaha laga soo qaado waxaa loo geenayay inamada inamada kaadida laga soo qaadana hablaha loo geenayay waa la cabsinaya inamada ta laga soo qaado waxaa la cabsinaya dumarka dumarka ta laga soo qaadana raggaa la cabsinaya axmed daahir guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliya waxa uu sheegay in dadka liibiya lagu haysto badankood ay ku xiran yihiin dhul aanay dowladda dalkaasi ka talin sida lagu gaarana ay adag tahay laakiin ay iyagu baadigoob ugu jiraan waddo walba oo ay dadkaasi ku soo furan karaan looma tegi karaa naloo sheegay laakiin in badan oo dadka sad kala barya ka badana waxay ku jiraan bartamaha iyo bariga oo aan cid dhaq tasiilaad u leh qof soo fakada ama qof waalidkiisa lacag ka bixiya ma ahane aanay jirinba si loogu tegi karo warbaahintuu ay v o a ka mid tahay ayaa horey u tabiyey in dalka liibiya uu ka furmay suuq dadka lagu kala iibsado addoonsina uu halkaa dib uga bilaabmay warkaasi waxa uu keenay in shirkii madaxda afrika ee adisababa ku qabsoomay aad loogu lafaguro arrinkan soo kordhay hase yeeshee ma aanay ka soo bixin midho horseed u noqon karaa in tallaabo deg deg a la qaado mid ka mid a dhallinyarada madaxda soomaalida ah ee libiya booqanaysa u sheekeeyey ayaa ka waramay inta jeer ee isaga iyo saaxiibadii lasii kala iibsaday ramaan maxamuud qofka lacag baa laga qaadanaya haddana lacag kale waa la isku dhiidhiibaya sida xawayaanka ayaa la isku dhiidhiibaya sida kii lacagta kaa soo qaatay si toosa meeshu doona kuma geenayo kun lacagood ayaa lagu kala weydinaya markaas wuxuu iga soo iibiyey magaalo dhaho intaanan sheegay umul arani ayuu iibiyey ayaa laga ayaa laga soo iibiyey nimankii dhacay umul arani iga soo iibiyeen umul arani haddana maalin maalmaha kama umul arani ayaa lagu weydiiyey kun iyo laba boqol iyo konton ayaa lagu weydiiyey umul arani oo nin la dhihi jiray mascuud oo haystay oo intaanan ninkaas oo nin aad iyo aad u xun ah oo gacantiisa ku dilay dad aan xisaab aan ahayn soomaaliya ku dilay oo dee ninka intaana intaan ugu cadowsan dalka libiya laga yaqaan ragga laga yaqaan intaana uu yahay xooshka isagaa mas-uulka ah laakiin ninka korkaysa waxaa la dhihi jiray cabdicasiis ayaa la dhaha ninka xooshkaas ninkaysa sunni suudaani uu ahaa na si wanaag bishii rabadaan markay ahayd maalintii todobada ahayd ayaa lasoo weeraray waxaa soo weeraray dad aan moodayna daacish aan moodayna inaan badbaadinaya waxaan niyadda ku haysanay na badbaadinaya ayaan moodna daacishka meeshaas waxaa ku dhaawamay dhowr dhowr iyo toban dhalinyaraha ku dhaawamay eritrean dhowr qof ayaga oo ku dhinteen haddana tuugadii tuugo kale naga sii iibisay intaas waxaan dhex wareegaynaa waa libiya gudaheeda axmed daahir waxa uu wax lala fajaco ku tilmaamay in dhallinyarada dhibta intaa la eg soo martay lagana yaabo in mid ka halis badan ay la kulmaan aanay hadda diyaar u ahayn in dalkoodii dib loogu celiyo waxa uu xusay in dad fara ku tiris ah ay oggolaadeen in soomaaliya loo dhoofiyo inta kalena uu weli hunguri uga jiro in ay badda ka tallaabaan waxaanu la kulannay dhallinyaro dhowr ah oo qaar ka mid ah jirkoodu su u dilaacsan yahay iyo u dilan yihiin iyo rag iyo dumarba iskugu jiray waxa ay sheegayaan wax la baahin kara ma aha waxa yaab leh qof tabcaan ah oo oo dhiban oo oo laba jeer ama saddex jeer la kala iibsaday oo aan maantay markaan niri diyaarad baa ku diyaara in noloshaada lixda bilood soo socota la gacan siiyaa diyaara waxaad xataa ku shaqaysatid oo yar in lagula qabta ayaa diyaar ah aan weli diyaar ahayn laakiin dadkiis inay fahmaan oo nala gartaan out of lix kun ayaa lix iyo toban qof ayaan hadda diiwaan ka haynaa oo laba qof oo ka mid a ay weli tiri xabsi ayay ku noqdeen si looga diiwaan geliyo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliyeed oo v o a la hadlay waxa uu carabka ku adkeeyey in xaalku uu meel halis ah marayo wax ka qabad deg deg ahna uu u baahan yahay waa vera alamin waa wax qayladhaan ah ummaddaana way dhiban tahay magaxumo iyo nololxumo ayay dadkani ku sugan yihiin haddana waa loo hayaa qof kasta ee diyaar u ah in la qaado tashiilaadka lagu qaadi lahaa ama markii xagga tagan lagu gacansiin lahaa dadka waalidiintoodiiba inta lala hadsiya lehe lacagta soo dira markii lasoo daayo oo shan kun iyo toddoba kun laga wada qaato ayaa misna mid kaleeto oo oo magafal la yidhaha tuug kaleetaa loo gacan gelinaya tahriibka soomaalidu ay ku gooshaan lama degaanka suudaan iyo libiya u dhexeeya kadibna intii uu nasiibku ku simo badda uga sii tallaabaan waxa uu xooggiisu bilowday sannadkii labada kun iyo labadii tan iyo xilliga oo lix iyo toban sanna laga joogana dhabbahaasi waxaa ku halligmay kumanaan soomaaliya kuwa iyagoo nafta qaba yurub gaarayna in badan oo ka mid a ayaa weli duruufo ay sharci la'aani ka mid tahay ka cabanaya
jacfar kuuka ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan haatanna xudur deegaano badan oo soomaaliya ah waxaa ku soo laablaabta cudurka daacun caloolaha kaasoo inta badan dila caruurta shanta sano ka yar iyo weliba dadka waayeelkaa deegaanka xudur oo ka mida meelaha inta badan xanuunkan lagu arko ayaa laga bilaabay tallaal lagaga hortegayo warbixin ku saabsan arrintaa waxaa noo soo diray waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh tallaalka cudurka daacuunka ayaa ka socda magaalada xudur iyo deegaano hoos yimaada degmada xudur ee gobolka bakool muddo toddoba maalin ayuu ka soconayaa gobolka bakool waxaana la tallaalayaa muddadaasi sagaashan kun oo qof oo ku nool degmada xudur iyo deegaanada hoos yimaada sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed dadka ay da-doodu ka bilaabanayso hal sano ayaa la siinayaa tallaalka daacuunka iyadoo caruurta ka yar halka sano aysan qaadanaynin ama la siinaynin tallaalka hay-adda maxalliga gareedo iyo hay-adda sef the children ayaa fulinaya howsha tallaalka cudurka shubanbiyoodka guddoomiyaha hay-adda gareedo cali nuur food cadde ayaa sheegay tallaalkan inuu muhiimad gaar u leeyahay shacabka bakool maadaama gobolka boqool uu kusoo noqnoqday cudurka shuwanbiyoodka iyo daacuunka islamarkaana sanad walba ay tiradada u geeriyoodaan haatan mani sheegaan wala sababi in in laku fikir in dadku mayla raayo xudurku nool tallaal afka ee la sii wali xasuusantiina lamadii kuntum iyo todobadii dhibaatada kudhida guud ahaan gobolada baayo boqool iyo soomaal guud ahaan mayla raayo gobolada soomaaliya inta badan gaar ahaan gobolka boqool dabcan dadka intaa tirogan dadkii goobjoog hooyahay hantiyo badan dhibaatooyinka ku dhiyaayeen gobolka boqool gaar ahaan magaalada uxudur maalmihii una bilaawo jarnay arrintan oo lanka jawaabayo masiibadii mayla raayo sishaantii cudurada unka dhalada biyo la-aantii iyo biyo yaraada marka haddana maylaka jare xilligii kale xilli kuleelaadkii alla galo haaya way suurtagal ah ilaahay mana ero in mar kale cudurkaasu sahanagado agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed isaaq maxamuud mursal fanax oo isna ka hadlay munaasabadda loo sameeyey furitaanka talaalka cudurka daacuunka ayaa sheegay cudurka daacuunka sanadihii lasoo dhaafay inuu halakeeyey deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya waxaana u geeriyooday buu yidhi dad aada u tiro badan agaasimo fanax wuxuu kaloo xusay in sababaha cudurka daacuunka uusoo noqnoqday ay tahay nadaafad darro deegaanka ka jirta oo ay biyaha wasakhaysan ugu horreyso kambeyn amase ololad markaasay tiilanku horseeda lafadow dadka in lagu tilaalo cudurka daacuunka wali dareemasaan cudurka daacuunka wali kuma taayayaan guutaan in cudurada safmarka eh waana dhibaatada kahaaya mayla raayos africa gaar ahaan soomaaliya iyo gobolada un hadda mayla raayos geedka suulilaahi ninkwel iyo koonfur galbeed dheerow wali haay cudurka daacuunka cudur oo markaasaytii laku qaado mayla raayos wal markaasay nadiifan hayna ama cudur lasgaadsiyow antaba wali dareemo kortaana wali halkan kafay lahaaye cudurkana lunku horseeda koray waana muhiim haytay in la helo biyi nadiife gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed macalin ayaa isna caddeeyey in magaalada xudur iyo deegaanada hoos yimaada ay aada ugu baahan yihiin tallaalka cudurka daacuunka si loo yareeyo buu yidhi aafada daacuunka uu geysto dadka ku dhaqan degmada xudur iyo deegaanada hoos yimaada barnaamijkadana barnaamij eed macnaha deegaankan anka baahanyihi rumahaantii wayla faday dadkan iyo anglamada iyo tallaalka dhabiceeda oo waaleeri taasu meelo ka sawiranta walwiin eh talaalo maanaa irbadliska duroom eh unigala gandhadii mase qofki irbadiiba wala deelsii dheerowmale boolidii oo kale waa dhibici waaye dhammaan way lafaday langwiin iyo lanyar ani dhibicidaas dhaada lankilinjeey waa markii ugu horreysay gobolka bakool laga fuliyo talaalka cudurka daacuunka wuxuuna gobolka bakool ka mid yahay gobolada uu aadka u saameeyey cudurka daacuunka iyadoo sanadkii lasoo dhaafayna boqolaal qofood ay u geeriyoodeen cudurkaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa sabtidii heshiis ku meel gaar ah waxay ka gaareen qaybsiga daqliga kasoo xarooda bixinta ruqsadaha kalluumeysiga khubarada dhinaca badda ayaa sheegaya in heshiiskaasi ay ku jiraan daldaloolo badan islamarkaana uu ka hor imanayo xeerka kalluumeysiga soomaaliyeed jacfar kuukaay ayaa arrintaasi ka wareysay gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda admiraal faarax axmed cumar faarax qare
horta marka ugu horeysa qaanuunka dalka ee qaanuun badda soomaaliyeed iyo qaanuunka kalluumeysiga soomaaliyeed waxay u xadidayaan biyaha dalka sida soo socda biyaha qaranka waa laba iyo toban miil badeed oo u dhiganta labaatan iyo laba kilomitr biyaha ku xiga biyaha xigaa la yidhaha iyuna waa laba iyo toban mayl badeed waaye isku darkoodu waa afartan iyo afar kilomitr amba labaatan iyo afar mayl badeed qaanuunka kalluumeysiga ee soomaaliyeed oo lambarkiisu yahay labaatan iyo sagaal soona baxay soddonkii november labadi kun afar iyo toban labaatan iyo afartaas wuxuu siinaa keliya inay ka kalluumaysan karaan xeebaaleyda soomaaliyeed inay ka kalluumaysan karaan labaiyo tobanka hore labaiyo tobanka keliya ayaga inay reserve u tahay wixii shati la siinayana ka xagga intaan hadda dawladda dhexaa la siiyo laleeyahay oo xaqa u leh in alla intii la shati la siiyo halkaasay aadaysaa horta sharciga ihoos yaal hadda ihoos yaalla ku tilmaamay qodobkiisa saddexaad marka heshiiskaas iyo qaanuunka horta iswaafajintiisa waxaan umalaynaa weli doqowda fadhi kalaa uga dhibanaan malaynaa isku waafaji doonto ku- kuma cadda kuma cadda heshiiska in laba iyo tobanka ee, ee, ee, mayl ee hore ee, ay leeyihiin ee, kalluumaysatada soomaaliyeed oo keliya xeebaha liida dadka weliba xeebaha degan labaya toban kalena ay kayd u yihiin ayaga kaliya isku darkooda afar iyo labaatanka ayaga kaliyay waxay u yihiin kayd oo ka kalluumaysan kara waa afar iyo labaatanka Sharci hadda uleeda.
waa afar iyo labaatanka maamul goboleedyada awoodda loo siiyey intaas waxaa xaq u leh oo ka kalluumaysan kara xeebaaleyda dadka soomaal dadka soomaalida ee xeebaha degan waa gartay waa qodob ee, muhiima adiga marka qodobkaas in lagu laabto oo dib loogu laabto loo baahan yahay ee, ma kuula muuqataa Eh, dabcan mar haddii sharci sharciga iyo go-aamadu waa inay iswaafaqaan sideedaba ilan dowladaan nahay dowladuna sharciga ku shaqaysaa fasirka arrintaas waxaan qabaa mar kale in loo noqdo oo meel la saaro eh, inay u baahantaan qaba arrintaas dad sharciga ee badda soomaaliya ee yaqaana oo khubaro ahoo arrimaha badda ku xeel dheer ma ka qayb galeen shirkaasi mase wuxuu ku koobnaa uun ee, shir siyaasadeed maya taas kama jawaabi karo anigu ma joogin laakiin aniga hay-adan madaxda ka ah badda idaa dawladda u qaabishan ama sharci ha ahaato ama khayraad ha ahaato ama wax kasta ha ahaato hay-adayna u qaabi waayo hay-addaadu ma ka qayb waa gashay dhamoo waa dhamoo sharciyadaana leenahay marka anagu kolba kama qayb gelin talana kama bixin laakiin waxaan filayaa in sida anagu wa- u ognahay u ogaa tala ka bixisa ama duqeyda la shaqeysaan qabnaa saas anigu kalsoonna aniga waxaan u gartay in sharcigaas afar iyo labaatanka mayl ee dhinaca beriga soo xiga aanu u ogolayn in sharikado shisheeye iyo dad ajnebi ah ay ka kalluumaystaan waa sidaa sida uu leeyahay sharcigu maamulka gobolka banaadir ee, isagu ma ku jiraa ee, dadka xuduudaha iskale dowlad goboleedyada baa halkan laga hadlayay dadka saxiixayna ama mas-uuliyiinta saxiixdayna qayb buu ka yahay gobolka banaadir marka gobolka banaadir xuduudiisa badda ku aadan isagana afar iyo labaatankaas mayl isagabaa maamulanaya ma sidaaba horta sida wax loo kala maamulayo weli weli ma lama cadayna maxaa jira ila la-aana horta xuduudaha dhulka ayaan dowlad goboleedyada loo xadidin oo weli aan kala cadcadayn meelaha qaarkood haddii un goboleda hore la sheegaya maogihi xuduud badeedna mataqaan iskaba dayo warkeeda marka arrintaas marka lafaguridoodu waxaan qabaa waa arrin muddo qaada doonta una baahan in lasii fadhiisto laysku soo noqdo taasaan filaya laakiin sharcigu kolba sida aan kuu sheego qoraya waayahay waxaa ku jira heshiiskan in eh, la abuuro eh, hay-adda kalluumaysiga soomaaliyeed maxay noqonaysaa hay-addaasi maxayse tahay hawsheedu hay-adaas waxay ku jirtaa heshiiska waa hay-adda ee runtii layidhi wasiirka kalluumaysiga ayaa madax ka ah wasiirada kalluumaysiga ee dowlad golo- goboleedyaduna waa xibnay ka yihiin hay-ad dalku leeyahay oo intaasu maamulayso hadday wax noo maamulayso aniga waxaan qabaa waa abuuristeedu aad bay u fiican tahay siday u shaqay leedna waxaan umaleynaa badu gadaal baa laga tilmaami doonaa ma- xawaarinay u baahan doonta ee nidaam ay ku shaqayso laakiin fikrad ahaan aniga aad bay iila wanaagsan tahay waxaan qabaa inay keenayso marka horeba inaan waxayga la soconno khayraadkayna inaan la soconno oon difaacano faa'iido weyn aan qabaa inay ku jirto hay-addaas haddii la abuuro ay kacdo wax weyn bay tari doontaan qaba kalluumaysiga ee shisheeye ee hadda ee ka soconaya ee xeebaha soomaaliya amaba badda soomaaliya haddii aan idhaahdo ee ha noqdeen shirkado ee, ee, ee, ee, rukhsad haysta iyo kuwa aan haysanba ee, sidee buu kuula muuqdaa hadda dee arrintaas waa arrin gaamuurtay oo khaati billaahi laga joogo oo runtii maanta nabadgelyada dalkan khatarta labaad haddii koobaad noqon weyso labaad ah mustaqbalka fogna koobaad ba gelaysaa waa arrin la ogyahoo dhibku ka batay arrintaas annagu hay-adaynu waxaan u bixinay burcad kalluunaan u bixinay
gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badda admiraal faarax axmed cumar faarax qare oo u waramayay waryaheena jacfar kuukaay markana dhegaystayaal qodobadii wararka ugu waaweynaa aan ka codsado jacfar kuukaay oo istuudiyaha ugu wehliya inuu noo dulmaro waa mahadsantahay falastiin aqalka sanadka ayaa sagaashan iyo toddobo iyo hal ku codeeyey shalay oo isniin ahayd in ay bilaabaan doodo degdega oo dib u habeyn loogu samaynayo arrimaha soo galootiga iyadoo labada dhinac uu kala amaba ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha soo galootiga ayaa haddana waxa ay sharci dejiyayaashu filayaan in heshiiska madambays ah ay gaari doonaan maalmo ay socdeen doodo aragtiyadooda ay ku sharaxayeen mudanayaasha ayaa waxaa la filayaa in ay xal u keenaan dhallinyarada iyagoo caruur ah ay dalkan waalidkood keeneen kuwaasoo boqolaal ka mid ahi uu dhacayo sharciga ay haystaan ee loo yaqaano daaka mahadsanid jacfar markanaha dhinacii heesaha gabagabada idaacadda olwe aan badanaaba soo qaadan jirnay waa heesta waxaa ku luuqeynaya fanaanada faadumo haldhaar heestuna waa waxba
codkaasi faadumo cali cilmi haldhaa ayaanu ku soo gebagabeynaynaa idaacaddayadii aroornimo aniga iyo falastiin iyo bashiir abikarba waxaanu idin leenahay nabadgelyo
magaca wa alla